wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington toddobaadkan barnaamijka caweyska guud ahaan waxaa marti ku ah fanaanka cabdi baadil oo toddobaadkii hore aad ku dhegaysateen isla barnaamijkan caawana waxaad ku maqli doontaan qayb kale oo xiise leh oo ku saabsan fanka iyo waayihiisii nololeed ee fanaanka cabdi baadil arligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeyaa maanada uurhooya may gelin ifkana kuma naraag weli lama ammaanin abbaayo fanaanka waxaa khadka taleefonka ee waddanka jarmalka ku waraysatay wariyaheenna sahraa cabdi axmed mar kale ayaan idiin kala dhexbaxayaa sahraa cabdi axmed iyo fanaanka cabdi baadil waa hagaag fanaan cabdi baadil waxaa jirta in soomaaliya markii dadka dib maskaxdooda ay u qaadaan ay jiraan ruwaayado aan ka go-in maanka dadka oo la yidhaahdo hees heblaaya waxaan ku xasuustaa ama fanaan hebel waxaan ku xasuustaa ruwaayadii heblaaye ahayd oo sidaas iyo sidaas ahayd oo qofkii toddobaatameeyadii daawaday ruwaayaddaas uu hadda si rasmiya kaaga sheekeyn kara iyadoo dhan horta bal ruwaayadaha aan ku weydiiye meeqa ruwaayadood ayaad ka qayb gashay adigu anigu ruwaayadaha aan ka qayb galay waxa weeye ruwaayadtii iigu horeysay waastaan hore kaaga sheegay aniga qad jiiraan gabadhii ugu horeyso aan la hesay ahayd baladweynaan ka dhignay ruwaayaddaas waxaa la dhihi jiray saalax iyo jacayl marka waa tii heestan amran aragaaga oo qoora ay ku jirtay ruwaayaddaas waxaa ii xigtay marka markaan howlad waabiri kusoo biiray ruwaayad kale oo la dhihi jiray uu sameeyey barre maxamed siidow marka ka joog adiga maahe qaybteedii labaad ayaan macnihii anna ka qayb qaatay laxmadana ani barraa wada samaynay kadib haddana marka shan qarni iyo shiyaa la dhihi jiray marka waa laba boqoloo sano kahor dadku siday ahaayeen waxay xiran jireen say u dhaqmi jireen say u hadli jireen kadibna markii dambe isa soo bedeleen dharkii cadcaddaa iyo labadii go- iyo timihii mataqaanaa qoryaha lagu feeri jiray qaabkay ahaayeen kadibna macuusadii ay bilowdeen kadibna labiska saraawiisha iyo waxsaas marka ruwaayaddaas aniga iyo waxaa ka atrisho ahayn allahu naxariistee zahro mire atooraha labaad muxuu ahaa timijadac iyo nimco yaasiin marka gobolada soomaaliya o dhan aan kasoo dhignay waxaan filayaa waa ruwaayadda ay ku jirto heeska cajiibka aheed ku wada jirtaan maxamuud timijilic adiga nimco yaasiin iyo allaha u naxariistay sahre mire ee ee la yidhaahdo caweyskii dhalinyarada amaba dheelayow dheesha kaale
robi robi waa tahay zahroiraal ow afkii afkiiad naga wada lumee robi ganowna waa jermal robina waa talyaani laakiin waxaan ku fasiraa wallahi soomaalida waa wada hadaad haddaad aragta ka waran qoys kala jooga intii adduunka loo qaybiyey oo africa asia yurub america bal maxaad filaysaa waa hal qoys oo haddii la doono toban qofba aan dhammayn laakiin shanta qaaradood jooga jooga ha marka ilaahay aa noo soo celiya afkeeni luqadeeni dhaqankeeni soomaalinimadii ilahay aa noo soo celiya marka ruwaayaddaa saasii ka matalaysaa waxaana ku jirtay hees hadda caan baxday hablaha soomaaliye hadalkooda macan heladu waa heladaydi ka hari maayo heloy marka anigi nimcayaasiinaa kulley dib usoo wada qaadi doono heesihii lumay idaacadda ka lumay ku jiraan marka hadda labadaa hees ayaan hadda ad sheegaysay ayaan ka xasuustaa dheelayow dheesha kaalay sididii heeskaas ayada laftirkeeda oo aad ku wada tihiin jamca haddaad qaybtaada ereyada qayb naga maqashiiso aynu dhuumashowne dhirto mayna qarisaa aynu dhuumashowne dhirto mayna qarisaaye dheelayo dheesha o kaalay sidi sidi sidi dheelayo dheesha u kaalay sidii sidii dhaxmiya habeenkeenu madharaar cad baan joognaa wallaahi saare xusuusa ingilis xusuus ruwaayaddaas gobolada dhanan kasoo dhignay kowdhe waaw hees cajiiba dhuudhuumashowga ciyaalnimada ayaan ana dib ugu noqdo dhuudhuumashow hees ah ayaa ii sawranto aadba aad bay u qurux badan tahay heeskaasi bal aan u ciyaarno dhegaystayaasha
dhaydan kuuliso dhiilahan kaaga buuxsho labinta aan kuugu dhaashe dhaydan kuuliso dhiilahan kaaga buuxsho labinta aan kuugu dhaashe cawayskii dhalinyarada cawayskii dhalinyarada iyo weliba kii ciidda ku dheele cawayskii dhalinyarada cawayskii dhalinyarada iyo weliba kii ciidda ku dheele dhelayo dheshaw kaalay sidii sidii sidii dhelayo dheshaw kaalay sidii sidii dhelayo dheshaw kaalay sidii sidii sidii dhelayo dheshaw kaalay sidii sidii dhaxmiya habeenkeenu ma dharaaracad baan joognaa aynu dhuumashowne dhirtu mayna qarisaa aynu dhuumashowne dhirtu mayna qarisaayeha aynu dhuumashowne dhirtu mayna qarisaa aynu dhuumashowne dhirtu mayna qarisaayeha
kuguma iro hirdogle aan ku goglo ubaxaan kugu dhawaye adhibicdan kuguma iro hirdogle aan ku goglo ubaxaan kugu dhawaye
fanaan cabdi baadil waxaan jeclaan lahaa waxaa jirto maahmaah soomaaliyeed oo tidhaahdaa qof geeda tiriyey oo ka tegay qurac geeda muuse tirnin marka heesahaaga haddii lasoo qaado oo aan lasoo qaadin heesii amran waxaan filayaa inay wax badan weli qabyo yihiin
zaroy fanaan walba hal heesaa hortaagan mogtahay oo heesihii kale ka xanibay marka fanaanna nasiibuu leeyahay oo hees walba macnihii waa soconaysaa oo aniga heesaha heesahaygii inkastoo markii dambe ee waddanka intuuna burburin aan ola qaadnay anigii saado oon heesa isu soo saarsaaraynay kadibna aan niyaddii ka jabay oo aan muddo badan waxba sa samaynin haddana nasiib waxaa u yeeshay hal hees oo dhici waayo heeskaasi amran oo taariikhna ii leh insha allah laakiin hadda waxaan targaraynayaa in aan heeso badan oo laakiin dhinaca waddaniyadda ah iyo dhinaca dhaqanka ah aan sameeyo ah geela dhaqanka miraheenii dhirteennii caanaha siday u kala qaybsamaan geelka midabadiisa waxaasoo dhan inaa heese ka sameeyaan rabaa oo hadda mataqaanaa aan sida raabka kale ka dhigisay ee dadku mataqaanaa dhaqankii uga guurin ku darso oo raabka markaad ku dartana dhalinyaradana waa kula qabsan doonaan waan loo baahan yahay kaalintaas waa bannaan tahay waxaan filayaa in lagugu soo dhoweyn doono waa yahay heeska bal amran waa heesaad sheegtay taariikh kugu leh heesihii ugu horreeyey ama heeskii ugu horreeyood masrax ka qaado ayay ahayd hees la wada jecel yahay lagugu xasuusto dabcan saa sheegtay fanaan walba markii la maqlana hees ayaa dadka dhegahooda kusoo dhacaysa ama maankooda heeskaasi amran ma taariikh adiga kugu gaar ahaa ma taariikh abwaankii sameeyey uu leeyahaa maxay ku saabsan tahay gundhigeeda heestaasi taariikh ani ugu saabsan ma ahayn riwaayad oo uu sameeyey maxamuud maxamed filfil ayay ku jirtay marka qadijihiiraanan wada qaadaynay laakiin anigii maadaama aan tartan uga qayb gala sidii caan ku noqotay heesta laakiin waa taariikh aad markaan xusuusto aan anigu waxaan ahay dadka xusuusta iyo wadaniyadda iyo dal- daltabyada qaba marka waxaan xasuusanayaa waagii dhalinyaernimadii uu gobolkii shacabka siday ugu ahaayeen siday ii jeclaayeen sida la iisoo dhaweynayay iyo heesta qiimihii aan ay lahayd iyo siday dadka u jeclaadeen markaa iyo sidaan waddanka ugu dalxiisayna xitaa waxaan xasuustaa mar annagoo een, intaanu qaadanay lanrovel gobolka aniga iyo qarjiiraan iyo afar kale iyo macalinkeennii markaas ruwaayadda noo alifay oo aan tagnay inaad taqaanid in kaloo maogiye meel la yidhaahdo faafaxdhuun si fiican gada ku taalla aad baan u aqanaa maanan arag laakiin waa maqlay aa aa meeshaasaan tagnay waxaan soo joognay wiin wiig caano geel caano ari caano lo martiqaadka kaala arag marka een, waxaa dee dalkaaga aad ku raaxaysanaysid yaa marka Aad.
waxaan xasuusnaa meel balli ah inaan tagnay meel balli ah oo iska bannaan inaan tagnay oo halka haddana aan ku caweynay matoorna loo shiday aan heesihii ka qaad qaaday aniga qadiijihiraan aan kasoo noqonay gobolka nimid annagoo dee kaale arag in gobolka laga siiya aniga qol ii gaar ah cabdibaadil ahaan lagama sheekayn karo taariikhayga haddaan waad soo naqasateen waa tahay Ah, Fanaaniin- wadanku fanaan- waxaan iloobi lahay waa kusoo raaxaystay waa kusoo raaxaystay wadankayga Aan- inkastoo Yeah.
nasiib aniga aan u yeelan haddana familka inta badan aabbo ama walaalo dadka qaarkood waxyaabaha aan ka maqla waxaa ka mid a heesaha markii gobol hebel ay soo dhaafeen la dhaho in lasii sheego oo la yidhaahdo ruwaayaddaas heblaayo magaalo heblaayo xilligaasay kusoo aadan tahay ayadoo weliba taleefanadan gacanta iyo casrigan uusan jirin oo laidiinsii aysan diyaargaroobi jiray jirin waka waka waka waa tahay heeska bal amran miraha qayb naga maqashay intaanan codkaaga oo muusig lahoo heeskii aanan saarin
arligaynu joogniyo afartiisa geesood waxaan kugu asteeya maanan arag uur hooyo mayna gelin ifkana kumaan arag weli lama ammaanin amraanay uur hooyo Araggaan may oo qura.
gelin ifkana kumaan arag weli lama ammaanin aa maanta codkaaga zahro aad u macan yahay Aa, aa, aa, aa, aa, aa. maanta laguma geli karo codkaaga La- la- laakiin dhudhuumashow inaan gala waayo meel cabdi baadil uu joogo kama haysi kara aniga
laakiin waxaan qosolaa heestaas waxay soo baxday kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii ayay soo baxday bishii labaad ay heestaas soo baxday marka adiguna waxaa umaleynayaa dugsi quraana dhiganaysa ya toddobaatan iyo sagaalkii xilli aan jira xataa maaha laakiin waxaan ku faraxsanahay in maaragtay Ah!
heeskaasoo taariikh kuule xilligaasi jirta inaan weli jeclahay waa wax cajaa'iba marka een, heeskii bal wallahi waxaa farxad ii ah adoo markaas jirin oo heestaba markaas aadan jirin heeskana ay soo baxday maanta inaad i waraysanayso waa taariikh aad u macan waa tahay een, bal heeskaasi aan in yar dhegeystayaasha hanagula caweeyaane qaybtooda ku maqashiina barnaamijka caweyska washington uurahooya may gelin ifkana kuma narag weli lama ammaanin abbaayo alaylehe jacaylkaada i abbaaray halistaa agtaydiyo oo beerkuu ag joogaa allaylehe jacaylkaada i abbaaray halistaa agtaydiyo oo beerkuu ag joogaa oogadu ku faafo i idleeyey anigoo amranay ma og tahay oogadu ku faafo i idleeyey anigoo amranay ma og tahay araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada waa tahay waa tahay waxbaa ka dhacay een, waxaan jeclahay mar kale bal inaan ku noqdo heesaha adiga iyo sahro mira aad wada qaadeen si lamida saade cali waa heese dhowr xaba ah laakiin ayaga laftirkooda aad iyo aad u macaan saare miro weheliya allah u Sa- naxariisto qofaan aqaanay ahayd Een, marka bal heeska gugaygoo labaatan jira adi iyadaba aad wada qaadaysaan oo hees aad u macaan ah hobay hobayna ay ku jirto dhinacna heesihii dhaqanka u eg heeskaasi wax nooga sheeg heestaasi gugayga labaatana waxa weeye n waxaanu ka sheekeysanaynaa dhaqamadii hore waxaanu ka sheekeysanaynaa zahro waxa weeye gabar mataqaanaa miyigii ka timid marka anu aniguna waxaan ahay nin reer magaal ah marka waxay dhisaysaa marka aqal aqal soomaaligeeni anna waa u imanaya aqal soomaaligeeni markaasay halhal u kala dhigaysaa kan waa udubkii kan waa dhit- waa waa waa dhigihii dhigihii ah kanna waa aloolkii kanna waa xarigii yaa sax marka en wixii markay saa u kala dhigdhigto ayaan leeyahay maaragti en wax ma iga bari kartaa markaasay leedahay hadda diyaar umihi inaan kaa baro marka heeska saasaanu ku wada qaadaynaa aniga iyada waa Yeah.
tahay waa tahay waa tahay maadaama maadaama cabdi baadil ee dhinaca heesaha markii la fiiriyo lagu xasuusto heesaha wadaniga ah een haddana aad ii sheegtayba inaad rabtid heesaha wadaniyadda iyo dhulka quruxdiisa iyo dalka ka turjumaya inaad rabto inaad soo saarto heesaan jeclaha jirta adigii saade cali ayaa wada qaadaan heeska waxaa la yidhaahdaa badda een hees aad iyo aad iyo aad u macaan marka heeskan goormaad wada qaadeen adigiiyo saado heestaas waxaan wada qaadnay en siddeetan iyo iyo lixdii marka heestaas heestaan aad u jeclaha weeye heestaas waddanka markaa waa noo soo fiicnaanayay fanaaniinta laftigooda xoogaa dhaqaalaha iyo imko- imkankooda soo badanayay sababtoo ah waxaan la heshiinay en hoteelada iyo dadka mataqaan kalluumaysiga iyo wasaaradda Mhm.
kalluumaysiga iyo marka iidahay naga duubeen heestaa marka iidahda bad bay ka mid ahayd mhm
marka waxaa noo socday markaa dhaqaala aan caadi ahayn ayaa noo socday marka la soo daayo wasaaradda kalluunkaan tegi jirnay lacagayna siin jireen haddana sidoo kale hees kale oo beeraha iyo waxaas ku saabsan laakiin waddankiyaa burburay marka taariikhda ii leedahay waxaa weeye heestaas keliya mushaar gooniyaab ii socday leejo aan dhammaanin ayay ku ahayd ayaheed haddii idaacadda laga soo daayo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad iyadana bal Ilaah- ilaahay sidii hore ilaahay sidii hore waa noogu soo celiyay waddanka aad iyo aad aad iyo aad bal in yar ayadan aan maqashiino dhegaystayaasha codkaasi hoose ee heeskaasi badda adigiyo saada cali warsame ee baa u naxariistay
baddu waa maguuraan waa barada noloshiyo baddu waa maguuraan waa barada noloshiyo barwaaqada salkeediyo biyihi biyihi biyihi biyihi biyihi nagaashaha
waxaan ka helaa heesihii hore hadba waxa ay ka turjumayaan ayaa muusig ahaanna loogu lari jiray heeskan qaybta hoose hirkii badda ayaa ii muuqda oo shabaax leenayo
ah ah ah ah laakiin aan kugu dara ee marka marka doon yaraan naqaaday haye
marka waxaan ku duubnay muuqaalka ilaaha noo saaraya waxaan ku duubnay badda dhexdeeda abababab annagoo dabaalanayna marka anigu markaan xoogaa dabaashay ayaan cabsaday mogti war iga saar meesha war iga saara war heeskaa socday ciyaar maya maya la iga saaro waxaan ka cabsanayaa bahalkan libaxa libax badeeda qaada in la
sawir marka hore saan u faraxsanaa markaan galay oo cabaar ah ciyaaro u baa filin hadda kahor aan daawaday wixii ugu soo dhacay war iga saara heeskiina way socotaa mogti markaasu saada leeda war maxaad cabsanaysaa war ciyaar dee wara maya maya maa laga meesha o dhan wuxuu isu badisay mu dagaal
aad iyo aad aad iyo aad waaw cajaa'ib biyihi biyihi biyihi biyihi biyihi nagaashaha
Baddu waa maguuraan, meel deeq irmaaniya. Baddu waa maguuraan, meel deeq irmaaniya. Beer weeyaan gurin, bulshaduna ku siman tahay. Beer weeyaan gurin, bulshaduna u siman tahay Baddu waa maguuraan.
waa tahay Een, marka dhegaystayaasha maxaa jeclaan lahayd maadaama waayadan waraysiyadaadan idaacadda si toos u saarayna hadday noqoto barnaamijka ciidda hadday noqoto ee barnaamijkan caweyska washington muxuu yahay waxa ugu dambeeyo oo ama hadday noqoto hees ama suugaan ama waxa aad kusoo xirto inkastoon ogahay xataa in qoys aad kasoo jeedid faneyd oo ee, ibraahim baadilo walaalka ahaa heeso badan uu leeyahay Een, aabo waxaad ii sheegtay sidoo kaleeto ciyaarihii dhaqanka iyo dhaantadii inuu ku fiicnaa waxaad nooga tegaysa maxay yihiin
wallahi waxaan kaga tegayaa saaroy aad waxaan kugu ammaanayaa horta een, idaacaddiina een, waxaa iga dhex muuqata wadaniyad iyo sidaad dhaqanka u jeceshihiin iyo sidaad heesaha een, dhaqanka aad u jeceshihiin iyo ummadda sida aad macnihii ee, aadba aad ee, waxyaabaha wanaagsan aad uga hadlaysaan ee, aad mataqaanaa een, xumaanta aad u ilaalisaan ee, aad barnaamijkiin barnaamijyadiin waa idinku ammaanayaa ummadda soomaaliyeedna waxaan uga tegayaa in ay ay sacfinta iyo dib u heshiisiinta ka shaqeeyaan inay gacmaha isqabsadaan in soomaalinimadii ay noo soo celiyaan ay ku dadaalaan in la iscafiyo ruwaandaba waa aragteen soomaaliya dagaalaa ka dhacay dhibaa ka dhacay haddana way heshiiyeen marka waxaan idinkaga tegayaa ilaahay in uu dalkeenii sidii hore inoogu soo celiyo marka een, guul iyo midnimo waxaan kuu rajeynayaa biyihii badda oodan hadda ka cabsanaynin inaad dib ugu noqotood kusoo dabaalato
zaara adi macabsan lahayn miya badda guuxeeda aad iyo aad Wallahi.
mool moolka inta lagu geeya haddii moolka inta lagu geeya haddii lagu yiri iska ciyaar alla ilahi wax la cabsado waa tahay aad baan kugu mahad celinaya waa mahadsantaa waktigaaga sidoo kale adinkana waa idin salaamaya kulligiin fanaankeena cabdi baadil iyo shahre cabdi axmed labaduba aad bay u mahadsan yihiin guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo xirayaa intaan mar kale hawada isku maqlayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo caweysi wanaagsan
arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraanay arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadan iyo xaawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraano haddan lays italsan midii ebertahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen hayguu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno hayguu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno araggaaga oo qura dumaan iibsaden ee adduunyada araggaaga oo qura dumaan iibsaden ee adduunyada
sida ayra gelo ilmaheedi waydaale waana kugu ololaya ma ogtahay axadigaynu dhiganiyo arrimaha dhexdeena marnaha ilaawin abowe sida ayra gelo ilmaheedi wayda ولدا دمانته انت جوابته عذرك اركضه نفتك اقراته adduunyada dhammaanta inta joogta hadalka arkoodo naftu ku ogolaatee